shirka wadata ladowga oo la kagowaday garoonka diyaarado ee magaalada muqdisho iyo weyba hagaabangaabadey wasaaradda ganacsiga iyo warshado xukuumadda federaalk ee soomaaliya walibaa ku qeybgalay madaxda sare ee wasaaradda ganacsiga ee dalka wasiirado wasaarado ganacsiga ee maamul goboleedyada dalka wakiilo ku dareera midooda yurub qeybo kumid ee ganacsatada soomaaliyeed waliba shirkan diwse dareeray diiradda laga saaray dardargeliyowga diban habeynta ganacsi iyo weliba rasmiyeynta iskaashatooyinka gaarka iyo saas oo kale fursado iyo weliba aqabado ganacsi ee gobolka agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshado xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed sani dalmar ayaa faahfaahin gubi muhiimadda shirka ay tahay madashii labaad waa isugu imaanay oo ciwaankeedu yahay wadatashi iyo in laga wada hadlo ganacsiga soomaaliya ay ka wada hadlaan ganacsatada iyadoo xoogga lagu saarayo ganacsiyada ka socda xuduudaha ama cross border trade-ka